bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudyaala ha ka dhowaada warka hamiidnimo ee raadiyaha warsaantiuna huguujarnawanmaadun qodobadaysin ka dhegeystaan welibaa ku mid ahaa urarka dhallinyarada degmada qansax dheere iyo baaqan diri maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maamulka degmada jaalaaqsi weliba ayaanu ku hadalaynaa khasaare ku dhaladay dagaala ka dhihi degmada jaalaaqsi ee gobolka sayhiraana barnaamija lankamaqdar ee sixirqaanga ayaa laka hirgeliyay degmada qoryooleye diiqa bilaamaydii la haytay uu sakadili australia warbixin yaasiin ku hayna dhugunsadayaala ra-iisul wasaaraha kheyre ayaa inisheeni odayaalka dhaqanka xeraale iyo huurshe waana kula hadali nawadeynta deegaanka soomaali oo landooradii xubin muhiime oo ku tirsan guddi caalamiya wasiirka gaashaandhiga oo bilaamay maqdhawixil puntland waliba ayaana habandhigtay qof boosaato ka afduubaday owlaada dowladda soomaaliya markale waliba ayaana cadaytay mowqif shee ka eedan dacwadda badda waqtiguu safarmo shirka reed ingiliiska galmudug iyo laka dhawaaqay qodobada banaankana walibaa ku mid ah iiraan oo muddo lama bilyan qabatay dalalka yurub iyo doofaantada doriyaan oo ka wajahan florida
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
waayaa dhugunsadayaal hamiignimo iyo hagalaasuu khamiis arbaana iyo bahaasa taariikhdan iyo kaydinta afarta bilo sagaalaad ee sanadka lamada kun iyo toban iyo sagaalka weliba hadheegtana qodobidana keewin ee warka dhugunsadayaal haddana ha ka dhawaada warkii oo kooban walbana intaasin gujeedi doone bilaal hilaal sheekh shaceba waana ka hormara dhugunsadayaal urarada dhallinyarada ee ku jara degmada ee qansaxa dheere weliba iyo baaqi ondirena maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdinaasir axmed mayo iyo warkun nin faahfaahiye gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada qasax dheere ee gobolka baay ayaa weliba isuku warbiyey xaaladda ururka dhallinyarada ee degmada qasax dheere maxamunuur cabdi ibraahim walibwa gudoomiyaha ururkaasi weliba nuus waraysi siiyey idaacadda raadiyaha warsan oo uu ku warbiyey xaaladda degmadaasi iyo meeliyo walan marahayaan ururkaas iyo xilligii la aas-aasi maasha allah ururka dhallinyarada degmada qasax dheere waa urur oo bidibidi sabtoor lisuri oo dhowaan saddex sana shaqeeyahay kaasoona oo dhisadeen dhallinyarada deegaanka oo iska taladaw oo balan unkalaana wasaarad iyo hay-ada samafal unkalaana oo iska ayaga nis abaabireen ayaa ururka ka dhiseen ururkan qolqobankin ku sheega ururka la asaasay lamada kontoneed todobada shantii bililyahaada la asaasay marxalado jir oo deegaanku jar markii dhallinyaradii deegaanka oo waqtigaas farugtiris dhalinyaro ay roogeen eewal doorbideen in urur dhalinyaro oo dood kasoo kusoo tijii koro bulshada sama tijii koro oo wadankana weewaa nidaamka naga koray inuu dhisno maasha allah nin suurtageligii weeba mahadaha faanaan ee haddii meelna dhalinyarada degmada kasa dheere gudoomiyaha degmada baa uun dhalinyarada ku gudoomiyaha ayaa sheegay in ibili lahdhaafi degmadaasi iyo deereen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uun ka horeeyey wasiirka qorsheynta iyo wasiiro kale walibanio shirlaqaadadena agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada sboortiska koonfur galbeed soomaaliya oo iyo hambandhikeen qaabkiion dareerta hooliyo iyo walyaabogiion baahanaayeen saasoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay iniyo ku gudi jiraan iskuul iyo dhisaayaan dhallinyarada kasjohni sixqaami
iyo wasiiro kale kawehelyahay sida wasiirka biyaha iyo tamarta wasiirka caafimaadka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada isboorta ee koonfur galbeed ayaa qasadeen adeereen agaasimaha shir guud nagalaniday waa waribaahidan hay wari dukumentiyadahay iyo waxay qabadkaan un oyshamtirkasay maasha allah ururka waa dhaqaaqii iyadan fiidinye wadiis sareyta hadda waqtaadar kuwana kala hadalaa wayba heer gabagabeeniyan ah iskuul oo dhallinyarada iska istiyoya dhisaayaan iyo mayanmayaleba dhalinyarada oo iskatamatiya dhisaayta oo bulshadii kaashaas ururada bulshada rayidka odayaalka dhaqanka maamulka degmada walma-udiinka siyaasiyiinta waxgaradka iyo dhan wada shaqeyn guutalena dawladas oo isxilqaan araabaya degmada ku hirgelina salaana taasoo maamulka hadda bilaaway ololo maamulka hadda ijaarba garab sugna uka dambaantii gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada qasax dheere yaa ururada ku jara gobolka baay unka baaqi iniyoo si wada jiri iskala shaqeeyaan ururada oo gobolka baay ku dhisan ilaa guud ahaan koonfur galbeed ku dhisan ebanka baaqaane in wada shaqeyn buutaniy lagalagaan ururada eeba inigaan wayba ballanqaadaane wanaagsan
barnaamija lankama daray sexlaqaanga ayaa laga hirgeliyay degmada qoryoolaya maxamed nuur maxamed cabdulaahi faransa ayaa warkunga nin faafahaye xokeeyaha dowladda hoose ee degmada qoryoole iyo weliba uuse ku warbiyay xaaladda guud ee deegaanka usoona sheegay intii degmada hadda muddo sadde bilood ee ka socda barnaamijkiisii laqaanga kaasoona dhikuwada dayactirka deegaanka oo shicab sheedhasadaayaan usoona sheegay intii nooca geedka aligaroobkusi deegaanka badanaya haddii aana ka jarjariisi laqaanga welibaan uuse sheegay intii guud ahaanba amnigii hitaa useeye koosugun waa ku hogayaha dowladda hoose ee degmada qaryooley ibraahim malaak ibraahim xaaladda guud aadan u fiicannahay aadan u fiicannahay boqolkiiba boqol waaye cadowga leen iska ilaalinaynaabay iyo maalin alxamdulilah nadaafadeena waa noo socotaa xirfaha waxyaahaan ku shaqaynaynaa alxamdulilah dhibmajeer meeshahaan iska aruurinaynaa beerada waa okay beeriha waa noo habuuq
degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ya ita degma dadshe iska hilqaamentiyo deegaansho dhisda iyoona horkaayanga maamuladiyo iyo mas-uuliyiintiyo ibraahim manaag xokeyaha dowladda hoose ee degmada qoryooley iyo sidoo kale weliba uu iska hadalaya isbitaalka guud ee degmada qoryooley welibaan uuse sheegaya intii dowladda hoose ka haleen dawooyinka haddana isbitaalkuse iyo kooshaqeeyahaya isbitaalka howl weyn ubaahay hadda daawooyin baa la soo gaaray daawooyin baa na soo gaaray oo naloo soo dhiibay haddana wax kalaa sii sugayna dowladda koonfur galbeed waa u sheegnay dowladda dhexna waa u sheegnay daawooyin kala foosgayna hadda waxaa noo imaaday kuleel yaraa hadda bilowday waxaana loo keenay hadda isbalaadooyinkii oo ahaa cusbada iyo diisankarti iyo waxaas waa naloo keenay hadda marka wixii dhimana ilaahiyaa noo dhamaystiraayo waaqeeyada beesha caalamka iyo dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhexe kulli warkeena way qabaan hadalka hokeeyaha iyoha ku-eedahay xili degmadii ee nagatiya too horumarka tilaabsatay dadshana iyo nagadeen xaano iyo ka dhisadan deegaansho isilqaanga salamida hogayaha iyo ka hadalay arrimo beero usoona ka dhawaaqay intii boqolkiiba konton iyo beero ayin haano faylan beeraha boqolkiiba konton aan kuleeyahay boqolkiiba konton waaye boqolkiiba boqol maahan sanadkan boqolkiiba sababtoo ah webigiyaa naga soo daahay roobyarada waa dhacday boqolkiiba konton waayo wixii noo warwaraaba boqolkii konton waaye marka haddayna habuuq yihiin habuuq waaye suuq lama keeno weli habuuq yaa suuq la keena hadda
degmadan iyo la filahaya intii nagadsa degma dhisan barwaaqaysan nadaafaysan amnishena sugan maamulka degmada jaalaksi iyo walbayoona ku hadaleena khasaaro ku dhaladay dagaalka dhihi degmada jaalaksi ee gobolka sayhiraana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkuun nin faahfaahiye gudoomiyaha degmada jallafsiga gobolka hiiraan maxamed nuur dabaashe ayaa ka hadlay dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab oo ka dhacay degmada jallafsiga gobolka hiiraan wadadan hadda isku xirto burburta iyo jallafsi dhanka bariga ah runtii markii horeba ay xoreeyeen macawisleyda iyo ciidamada degmada burburta ku sugan dowladda soomaaliya iyo kuwa degmada jallafsiba oo dowladda soomaaliya intaasii shacabka iska kaashteen shacabka burburtana raashinka lagu gaarsiinayey shacabkii noloshiisana ay ku xorneeday runtii marka waxaa halkaa ku sugnaay in badanba oo dadka ay ku maraayeen oo kuwan dhiigmiiratada ahoo dalka iyo dadka iyo diinta islaamkaba kusoo duulay ka difaacay waxaan deegaamada dadka degan oo ciidamada macawisleyda ah oo kaashanaayo labada degmo ciidamo ka yimaado oo burburta ama jallaqsi oo ciidamo militariga ah hadda maantay ma waxaan ay ula baxeen sakawaadka ay ula baxeen oo dhaca dunyada dadka ay ku banaysanayeen wax kamid a ayay bilaabeen maadaama bisha sakaday dhalatay boobkaas ayagoo la jeedana meeshaas waxaa iskula dhaceen shacabkii xoolaaleyda halkaas joogaan iyaga ciidamada hadda kulley ka dayin kuwii waddada jooga militariga ahaa ama macawisleyda oo labada degmo ka tirsanna meeshaasay dagaal ka galeen hadda halkaas waa lagu dibiyey alqaacidada dunyihii dadkii ay xoolaha ka qaadayna waa laga difaacay sidoo kale waxa uu ka hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab hadda meeshaas marka waxaa ku shahiiday runtii dadkii shacabka ahayna saddex boqoodaa ka shahiiday meeshaas jooga xoolaha laga boobaayay ciidamadeenna hadda ayaga naftooda dadkaas difaacayna laba qofaa ka shahiiday hadda dhaawacna waa jiraa oo hadda kulley saddex wiilaha ku dhaawacantay ayagana allah caafiyo dhaawacoodu fuuahay hadda meeshaasna hadda cadowgii waa laga eriyey waana laga raacday ciidankeenana hadda ku sugan iyo shacabkii xoolaha iska laha deegaankaas agolba difaacanayo oo ayaga ka difaacaya inay dulmiga daaq islaameed ay ku qaataan waana kala barka burburta iyo jallasi maadaama burburta jalas ay lixdan kilomitr yihiin waa dhul buuraleh oo bacaad ah runtii marka aniga waa tagnay meeshaas hadda ayagana halkaas ay dhaawac iyo dhimasho waxay siteen iyagoo ka qaateen aan la carareen aan halkaa tagnay laakiin goobtii ay ku sugan yihiin ciidamadii iyo dadkii shacabkaay oo xoolaha laga xoogaayay iskana difaacay iyo ciidamadii xoojinaya ama guri burta ka yimi ama jalas joogo wadada difaacay hadda haddana halkii ay ku sugan yihiin annagana kabacdi meydkii waxaas ayaa meesha kasoo qaadnay ayaguna meydkoodii halkaasay u carareen walow hadda khasaaraha inta ayaga gaaray adduunye aakhira uu ka badan yahay midka hadda dadkan soo gaaray oo barkii aakhirana insha allahu tacaala haddana waxaan jecelnahay inan dadka dhiigooda iyo dheeftoodaba ay uhuri doonaan nafta maalka iyo walaalka iyo wadada dhexdeeda inay wadada inay dad bini aadanan ugu baan dhinaca kale ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda africa oo iskaashanaya ayaa howlgal waxay ka sameeyeen degmada buuluberde ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo magaalada dhuusmareeb kulunka lawaaladii odayaalka iyo walgaradka kudareera deegaanka hurshe iyo xeer alle oo muddo siddeed sana dhexeeya colaada dhiig badan uusakadeedahiye kulanka waliba goobroog ku hayay xildhibaanada deegaanada seng matalaha dowlada dhexe walibana qaybi ku hayay dhammaystirawka dadaalada ra-iisul wasaaraha uuse ka bilaabay dhammaadkii bilijoon ee sanadkan oo socdaalka saydi hurshe iyo xeer alle oo lamada inibu kula hadalay haafjarooka colaado iyo furoobka buug cusub oo nawadeede odayaalka lamada dhina waliba ra-iisul wasaaraha iyo ungumaha jecliyeenaa dadaalka hagaarla-aante walibana iyo ballan qaadina inayo ku shaqeeyaan nabado wada noolaadowka horumaryowka deegaanka iyo bulshada si lan hela mustaqbal saylo oo kumada banaan colaado iyo rabshado reed dhiki horumarka iyo ummada soomaaliyeed iyo fadaasi ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyr ayaa odayaalka huursha iyo heralen ballan qaaday in dowladda soomaaliya garab istaaganto kumidhadheliyowka dadaalada nabado iyo horumarka is-obana fadawa in doorka nabadnimo ay ku aadaan daacadda iyo naqdan dhisowka mustaqbalka dadka iyo deegaanka oo walaagi horeyn dhiyanna lukubarada casharo qayb ku qaado wadjirka iyo isdhexgalka bulshada gee ka warbaahayntii taariikhdan iyo keejanayti afarta biloon sebtembar weliba qorshahaya ini magaalada dhuusmareeb uusuka furmo shirka reedangaliisowka galmudug habaato reedanliyowa kakooye guddiga shirweyne reedanliisowka galmudug oo la hadalay warbaahinta qaranka waliba ayuu sheeganaa in reedaniyowka kooye furowka shirka oo qorshe usayn geeg uusuka furmo magaalada dhuusmareeb sidoo kale guddiga sababta sheentay in reedaniyowka kooye waliba ayuu ka sheeganaa sababo la xiriira amniga islamarkaasna oo maalinta beri uusa furmi doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyr ayaa hadda ka sugan magaalada dhuusmareeb walibana lakawade inuusa fura shirka reeda heliisyowka galmudug ee lakafadowa dhisowka galmudug oo langdhanyo diiq ayaa la sheegay in bilaamay tilahayti uusa ka dili dalkaasi australia warbixin ku saabsan waliba nin haye bashiir cabdullahi cusmaana haweenayda ahayd ayaa geeriyootay markii uu weeraray diiqa ay lahayd waxaana ay ku nooleed koonfurta dalka australia xilliga diiqa weeraray haweenayda daada ah waxay ukun ka aruurinaysay sanduuqa ay ku kaydiso ukumaha ay dhasho digaag ay xanaaneynaysay barasare robel byrer oo wax ka dhiga jaamacadda dalka australia ayaa soo saaray digniin ku saabsan in diiqa dadka dili karo lagana fogaado xilliyada qaar bare rogel ayaa sheegay in cilmi baaris uu wado oo gabagaba maraysa waxyaabaha uu ku ogaaday ay ka mid yihiin in diiqa bisadaha iyo noocyada kale ee dabjoogta ah ay dil u geysan karaan dadka da-da ah warbixintan waxaa qoray wargeyska daily mail xubno ku mid ee guddiga madabanaan ee doorashooyinka qaranka waliba landoorada iniyo ku mid noqdaan guddiga fulyowka ururka guddiyada doorashada adduunka kureed markii ay ku qayb galeen shir caalamiya ee guddiyada lankaqabadi magaalada bangalore ee dalkaasi ee hindiga soomaaliya waliba sidoo kale shirkaasi ee qaaradda africa iyo matalaasaya urarka ka midaysanyiin guddiga doorashada caalamka waan iyo ka jaraan ilaa boqol iyo lidal iyo boqol iyo afartan hay-adooda walibana guulo guddiga iyo deeraan sheegay guddiga madabanaan ee doorashooyinka qaranka guddiga madabanaan ee doorashooyinka qaranka waliba ayuu ku mid ahna ururada caalamiya iyo hanga goboleedka iyo ururada doorashooyinka ee ka midoobay haansabaan ayuu ku mid ahiin ururka guddiyada doorashooyinka afrika kan carabta iyo kan adduunka ujeedooyinka ee ku mid ah dowka ururadu waliba ayaan ka muhiimsantaa in soomaaliya ayaa hela khibrad iyo aqoonka filan oo howlihiiya ka qabadaa sayadabaana ururadan iyo iyan madal aqoon laka wadaagow iyo too khibrada lakabadsadaw sidoo kale waliba guddiga arintun iyo onkafadayna in codka soomaaliyeed iyo deersiyan daafo caalamka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xildhibaan xasana cali maxamed oo longordo amar dambe waliba uus magacaabeeya kusimaha agaasimaha ee wasaaradda difaaca soomaaliya usubaana magdhawi qofa bilaamay oo laga magdhawaawey jihaan cabdulaahi xasan walibana laga magdhaweey kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya howlgal iyo suubyan ciidamada booliiska ee maamulka puntland weliba ayo ka qabadeena qof la sheegay inuusa boosaaso ka afduwadi owlaada kaasabaana muddo iyo la baadagoobay kureeda markii ehlidiyo iyo ha ka wargeliyeen taliska booliiska ee maamulkaasi ee puntland owlaado la afduwaday waliba la sheegay niyo deerayan ilaa saddex qofa walibana saraakiile iyo sheegana in qofka afduwaday owlaadaseya boosaaso haabahato laga qabaday xilidan uusikawada owlaada say iyo ku halaawtay agagaarka xeebta khanadaala ee gobolka saya bari taliyaha booliiska gobolka bari xuseen cali maxamed yasheegay in owlaada say maamagomba iyo habahayaan in la fado in lan askaray al-shabaab ama daacisha walibaan la sheegay in walaagasay walbayon ku jarna kureed baaritaan iyo suubiyaan waliban iyo sheegana in qofka afduubka jeesa uuseeyo qof maskax ahaanba owlaadaas walbuusan dhaamna dhinaga kale qofkuma ciidankiiyo haqabadeen waliba husiina qidadaya inuusa ku dambeeyay afduubka saya waana laan adeegsaday walibana waalidiinta owlaadasay iyo maamulka ee puntland uusa ku dalbadaya iniyo cafiyaan dowladda soomaaliya waliba iyo ku qayb galay kulan guddiga amniga iyo nabadda ee afrika ee lanku hadalaya arrimo dacwadda kenya iyo soomaaliya kureedda markii dowladda kenya iyo horjeegtay golo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimuhu dibadaha xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir axmed kheyr oo kulanka khudbadaha ka jeediyay waliba uuse golo uusan sheegay in dacwadda kenya iyo soomaaliya muddo shan sana iyo horyaal maxkamadda xilliguna golo loo horjeeyay ta in walla kama shuquuliyo dooda maxkamadda wasiiru dowlaha oo waraysi gaaraysayaay warbaahinta dowladda weliba uuse sheegaya in marnaba dowladda soomaaliya iyo kuna odoogna dacwadda badda ee horyaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c g idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo dhugunsidayaala warkii hamiinimo ay ku dhugunsadaytaan qodobada bannaankana dhugunsidayaala haddii una gudagalna duufaantada duuriyaana weliba ayaa muuqateeto gaabis iyo ka dareerta ilaa iyo hadda xildhibaan iyo ka wajahanta xeebta gobolka florida haabahaata khubarado weliba iyo ku digaynaa in taas iyo micnaashay yeeta in dadka ka nool florida iyo gobolada ka hareereysanba xeebto koonfurta bari ee maraykanka iyo maleeyayaan in duufaantaas iyo istaagtay laakiin taas iyo aan suurtagalaana saraakiil saadaalaha wadda ee maraykanka walbayo sheegana in duufaanto duriyaan iyo sii xoojisado doonto waana kasii jeeda gobolada florida iyo georgiya waliba kaloo la saadaaliyahaya in roobab mahigaan iyo dabeelo xoogan iyo ka mara doonta gobolada waqooyi iyo koonfurta dalkaasi khubarada maraykanka qaabilsan duufaanada waliba iyo kabaaqana dhammaan dadka ka nool gobolada iyo kahareereysan badda atlantikada in laha ku bilaabo maryland ilaa new york iyo muujayaan feejignaan dheeraad eewaan iliyo ka hayaan xaaladda duufaanta dureyna kadambayntii dhugunsadayaal madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani iyo geeka lama bilooda siiyey dalalka yurub siiyo badbaadiyaan heshiiska lamada kun iyo toban shanti uusa la deeri nucleer-ka dalshe ruuxaani iyo si kastaba ku dhikay in teheraan iyo diyaar yaasa xadgudubyo kale oo dheeraad ah waanay kasoo biyaasay heshiiska kaasooaan isweel dhada doona saameyn caadin hayna hadalladiisa weliba iyo kooyana iyadoo saraakiil iiraan iyo jawaab iskhilaafsan iyo kubiyan kureeda in la deemiyo tumiyo shan milyan oo dollarka ilaa dhammaadka sanadka haddii iiraan iyo sibuut iyo hoggaansamaasa heshiiskaas sarkaal saraya sheegay in iiraan iyo hoggaansamaasa heshiiska haddii lacagtaas deentee la siiya ama lukugada saliida meelada telefishanka dowladda ee bress t v sheegay in teheraan iyo d d iiraan waliba iyo sanado badan iyo etaato go-dan dhaqaaliya saarnay kureeda markii heshiis iyo la deertay qubadoo caalamiga sanadii lamada kun iyo tomiyo shantii walbana cunaqabeeteyntaas iyo laku qaadi balse madaweynega maraykanka iyo kuba iyo heshiiska sanadkii hore waana reedusa ansaari cunaqabateena ruuxaani yaa kahanjawi in iiraan iyo gaada doonta tallaabooyin dheeri ah haddii faransiiska iyo dalalka yurub heshiiska qaybta ku hay iyo in ka filan in difaacana iiraan xayraada maraykanka u saasaaraya warkii xamiinimaadon idaacadda raadiyaha warsan ku dhuun saasanyayaan taninkaaga intii warkuun kalama direedon kulmaana nabadgelyo